wixii wixii ragabeerkii dadka soomaaliyeed ay qabeen iyo waxyaabihii soo dhacay ee soo socday ilaa waktigii gorosaydka lagu jiray rajabeelka badan ka muuqday xoog maaragtay marooqsiga badan iyo awood u sheegashada dadku ay ka muuqatay wixii la filahayay ma soo bixin oo ay qoladaasi ka rabeen waxaad ogsoon tihiin kooxdu afartii sano lasoo dhaaftay wadanku wuxuu afduumnaa kooxbuu afduumnaa dawlad waa iskaga magacawnaa laakiin rag gaar ah oo koox ah oo urur yar ah ayaa xuquuqdii soomaaliya afduubay oo wadankii ku tarbi karahayay oo awoodii qaatay keligood oo doob ka sameeyey oo waxyaaba dhibaato ah oo baaxad weyn oo dadka iyo dalkaba ku reebi doona saameyn weyn ku reebi doona oo sida looga xalliga ay adkaan doonto arrintaas looga tirtira ay adkaan doonto waxay sharciyeeyeen corruptionkii bay sharciyeeyeen taaluushkii waxaisdabamarintii boobkii hantidii qaranka la boobay awoodiiyo lagu tagrifalay oo siday rabaan ay u adeegsadeen cabsi badan baa arrintaas ka dhalatay iyo walwal badan iyo khalkhal bay ku riday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan rajo xumay ku riday arrintaasi hase yeeshee iyagii ayaa masanaa waxaa loo geliyay gacanta doorashadii oo layidhi sidaa rabtaan u maamula wax kasii daran intaas aan soo sheegnay ayay kasii sameeyeen oo goboladii dalka dhibaatada ay ku reebtay xataa waad garanaysaa arrintii marka dadku waxay islahaayeen wax kale ayay u fakarahayeen in kooxdaasi ay dib usoo laabato ayay dadku wadnaha farta uga hayeen laakiin hadda guddoonkaa la doortay calaamad fiican baa ka muuqata marka ugu horeysa ka dowlad goboleed ahaan gobolada dhexe waan u hambalyeyneynaa guddoonka soo baxay oo guddoomiye ugu horeeyo xigeenka labada ku-xigeen oo koowaad iyo labaad ay maaragtay ku jiraan runtii arrintaasi waa arrin dadka soomaaliyeed wixii wax socday oo sawirkii markaas deganaa wax ka bedelan ay soo baxeen taasna waxaan aada iyo aada mahad gaara ugu celinaynaa xildhibaanada soomaaliyeed badankooda ama dhammaantood ee gartay arrinta halkeeda gartay oo wadciga la jooga qiimeeyey oo xaaladda dadka qiimeeyey oo kooxdaas siday wax u marabsanaysaan qiimeeyey kolleyba xisaabo badan bay isku dardareen tillaabadaas runtii isbeddelkaa ayagaa qaaday waana ka filaynaa tillaabo kasii fiican oo isbeddel ah oo inta hartay ay ku dhammaato oo dadka soomaaliyeed ay rajada kusoo noqoto oo ummad ummadda u adeegi karta oo aan koox gaara ahayn oo barnaamij gaara aan wadan oo aan ka mid ahayn boobkii iyo dhibaatadii iyo diliilqadii lagu sameeyey dalka iyo dadka in ay kasoo baxdana waan rajayn doonaa madaxda ugu dambaysa marka arrintaas waa runtii waa bagaadinaynaa waana hambalyeynaynaa waxaana moodaa annaga hadda waxa weeye weli laysma gaarin ayaga lafsadooda waxqabadkooda waa la tijaabinayaan waa bini aadan dad iyo duur wax kasta ayaa ka yimaadaa soomaalida ku maahmaadaa marka waxa waaye insha allah hadda waxaa la leeyahay un waa wajiyo aan maaragtay wixii ama rabitaankii dadka kooxdii aan ahayn oo si kale ku yimid waaye ayaa hadda dadku leeyihiin marka arrintaasna waxaa laga tafaa'ul ahaan laga fiirsan karaa in rajo un ay jirto amay wadadii inaysan qaadeen wadada soomaalida dadka soomaaliya dadka u ah in ay un qaadaan wixii awoodooda ah marka arrintaas sidaasaan ka aragnaa waa sidaasaan ugu hambalyeynana dhowr jeer ayaad ku celcelisay koox marka kooxda ayaad ula jeedaa balcadee kooxdu waa iska caddahay de waxa weeyaan taasi hadda saadar muuqdaa su-aal madoona waayo soomaalidu ay ku maamaadaa way iska caddahay meel kasta iyo cid kasta ilmaha yeerarka ayaa garanhaya waxa weeye raggii damil jadiidka ahaa ee xukunka qabsaday oo xasan madaxda oo ahaa iyo intii ku xeernayd weeye marka intaas ay waa in aada iyo aada loo yaqaano weye waxyaaba ay sameeyeen iyo aasaarta iyo waxa ay ku reebeen dalka soomaaliyeed iyo dhibaatada ay ka geysteenna maanta waxa isweydiin lama ahan waa wax cad weeye sida ay maaragtay u dikoobeen awoodii ugu takifaleen shadanadii dalka soomaali dadka soomaaliyeed ay lahaayeen udhaxaysana ay ugu takifaleen meel kastana ay u boobeen hanti boobka ka dhacay soomaaliya ee daliilqada ka dhacday dalsadii guud oo dad maaragtay iyagu ay gateen tii kale oo dibadda ka timaadna ay guryo ku dhisteen dekadii iyo aeroboortkii iyo iskuuladii iyo isbitaaladii wax dadka soomaaliyeed gacan ugu jira maanta malaha wax ay kareeyeen iyo wax ay gateen iyo wax sida ay doonaan a ka yeeleen ayay ka dhigeen iyaga iyo faamilkoodiiba marka kooxdaas waa koox macruufa waxaana madax u ah xasan sheekh maxamuud baa madax u ah
ugu dambeyn marka maxaa baaqa oo aad diraysaan haddii aad tihiin maamulka gobolada dhexe
waxaan baan u diraynaa guddoonka baarlamaanka soomaaliyeed in ay horey usii socdaan oo arrintaas iyagoo ka fakaraya maskaxda ku haya rabitaanka ummadana fiirinaya dhibaatada soomaalida ku dhacday iyo waxyaabaha haystana fiirinhaya wixii loo geystay afartii sanana fiirinhaya wax ka bedelan oo dadka helmaatiin kara dhibaatada ay ku jiraan iyo midkii kusoo dhacday mustaqbal fiicanna u jeexi kara in ay maaragtay ku tallaabsadaan ayaan ugu baaqaynaa iyaga dadka soomaaliyeed iyo meel kasta ay joogaanna waxaan ugu baaqaynaa in arrintaas maaragtay loo wada istaago oo laga door jignaado inay kooxdii hore soo laabato oo awoodda ay gacanta u gasho ama ay kusoo laabato taas ayaan baaqaas ayaan u diraynaa gacmahana inay isqabsadaan dib heshiisiin iyo midnimana inay muujiyaan dadka soomaaliyeed cid u maqal malaha iyo cid uga shaqaynaysa waxa dantood ah waxaa loo soo jilbajabsaday kullamaa dadka soomaaliyeed kala furfurteen oo ay iska hor yimaadeen oo khilaaf iyo dhibaato iyo maaragtay ay burbur ay maaragtay uu ku dhacay midnimadoodii in laga faa'iidaysto dalkooda iyo dadka maaragtay dalkooda iyo hantidooda la qaato ayaa loo soo jilbajabsaday in maaragtay xataa hogaanka uu ciddii la rabo inta loo dhiibto shaqaale aan dadka soomaaliyeed u danaynayno dowladaha dibadda u danaynaya in ay maaragtay arrinta dowladaha dibaddaah ay ugu horeeyaan kuwa badan in ay ku maamulaan gacan dad soomaali u eg oo iyaga maaragtay qalbigooda leh marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay war dalkiina iyo dadkiina intay u istaagtaan badbaadadiisa cid idin maqani ma jirta waxa waaye dadkan soomaalida hadda sharciyad macnaha ee xildhibaanadahana waxa weeye waa dadkiini weeye haddana tilaabo un rajale ay rajab ay sameeyeen marka garbaha kaysaan leh